وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إن شاء الله تعالى waxaan leenahay kelimad aan isku xasuusinayno bisha ramadaan fadligeeda iyo waxaa la haboon qofka muslimka ah kelimaddan ciwaankeedu waxa waaye soo dhowaaw ramadaanow bisha ramadaan sida ay tahay in qofka muslimkaah uu u soo dhoweeyo waa bil runtii ah raxmad ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka ahaato ugu naxariistay addoommadiisa mu'miniinta ah sidaa daraaddeed ayaa salafu saalix dadkii wan wanaagsanaa ay bishaas aad iyo aad u weynay jireen sida laga wariyey caalimka la yidhahdo mucalla ibnulfadal waxa uu yidhaahday kaanuu soo ka hadlaya saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam yadcuuna allaha sittata ashhurin an yuballigahum ramadaan lix bilood ka hor ayay weydiisan jireen ilaahay inuu bisha ramadaan gaarsiiyo duma yadcuunahu sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum kadibna waxay weydiisan jireen ilaahay bisha ramadaan kadib lix bilood inuu ka aqbalo marka sanadka dhammaantiis bisha ramadaan dadkii wan wanaagsanaa niyadday ku hayeen lix bilooday ilaahay weydiisanayaan subxaanahu wa tacaala inuu gaarsiiyo oo caafimaad iyo nabadgelyo waafajiyo towfiiq siiyo ay khayraadka bishaas iyo barakaad kaga faa'iidaystaan markii ay intay dadaali karaan dadaalaana halkaa ugama hari jirin lixda bilood oo kale bay ilaahay weydiisan jiray inuu ka aqbalo waxau yidhi caalimka leedahay yaxya ibnu abi kathiir kaana min ducaa'ihim dadkaa wan wanaagsan ducadooda waxaa ka mid ahaa allaahuma sallimnii ilaa ramadaan ilaahu ramadaan i gaarsii oo ii nabadgeli allaahuma sallim lii ramadaan ilaahow anigana ii nabadgeli ramadaan ii badbaadi yani bisha ramadaan ilaahow aniga ii badbaadi iyadana ilaahow aniga i badbaadi yani iskaanya gaarsii allaahuma watasallimhu minii watasallam watasallimhu minii mutaqabala watasallamhu minii mutaqabala igana aqbal oo iga iga guddoon xaal uu yahay mid la aqbalay yacni waxay ilaahay weydiisan jireen subxaanahu watacaala inuu iyagana uu nabadgeliyo u badbaadiyo bisha ramadaan oo bishii ramadaan laftirkeedii mu'miniintu hadday ilaahay ku caabudaan bishii way sharafay ku heleen waa waktigii waxa weeyaan saasaa bisha dan ugu jirtaa dadkiina waxaa dan ugu jirtaa inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku caabudaan bishaas oo loo oo la gaarsiiyo bisha isla markaana laga aqbalo marka waxaynu xasuusannaa sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu bisha ugu bishaaray jiray qof miyaa hadlaya ma garanaayo ma codkeeda igu soo laabanaa ayib nebiga calayhi salaatu wasalaam waxau oran jiray wuxuu u ducayn jiray waxau saxaabadiisa ridwaanulahi tacaala calayhim ugu bishaaray jiray bisha kuna xasuusin jiray fadaa'isheeda wax ka mida waxaa ka mida wuxuu dhihi jiray ataakum ramadaan ramadaan baa idiin yimaaday shahrun mubaarak waa bil barakaysan waa bil baraka badan mubaarak waxuu markay faa'iido badan yihiin waa waxaa laga yaabaa inaad toban doolar ilaahay ku siiyo ama kun doolar oo kunkaa doolar ilaahay kuu barakeeyo wax badan aad ku samaysato waxaa laga yaabaa qof inuu haysto boqol kun oo doolar waxna aanay ku tarin haba yaraatee barakada laga siibay oo muxuu ahaa qarashaad madaxa loo geliyo marka tusaale ahaan marka bisha ramadaan waa bil baraka badan waa farad allaahu calaykum siyaamahu ilaahay inaad soontaan oo idinku waajib yaale inaad soontaan ayaa ilaahay idinku waajib yeelay tuftaxu fiihi abwaabu samaa albaabada samadaa la furaa bisha ramadaan riwaayad kale albaabada jannadaa la furaa yacni waxyaabaha janno lagu kasbab karo ayaa fara badan wa watuqlaqu fiihi abwaabu ljaxiim naarta jaxiimana waa la xiraa watusafadu watuqallu fiihi maradatu shayaadiin shaydaamada kuwooda madaxa sii adagna way kala xun yihiin shaydaamadu iyagoo wada shaydaamaahe kuwa sii dardarana waa la xiraa waa la xiraa lilaahi fiihi leylatun habeenkaas bishaas ilaahay waxaa ugu sugnaada habeen khayru min alfi shahr kun bilood ka fiican kun bilood ka wanaagsan cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala habeenkaa ku waafajiyo waxay ka khayr badan tahay ilaahay agtii cibaadada ilaahay ku waafajiyo siddeetan iyo saddex sano siddeetan iyo saddex sano qofkii cibaadaysanayay toosnaa iyo qofka habeenkaa cibaadaysta kan habeenkaa cibaadaysta cibaadadiisaa khayr badan ilaahay agti ilaahay wuxuu doonoo barakada geliyaa masjidulxaram hal salaadood ku tukato boqol kun oo salaaday u dhigantaa ood masjid tawxiid tusaalahan ku tukato boqol kun oo salaad meeshaasaa iskale barakadaas marka qof walbaa de masjidalxaram uu ku tukan karaa oo muslima qof walba miyuu masjid xaram uu awoodaa kan awoodaahay ma muddo dheer buu sii joogi karaa dad kooban waa marka loo eego muslimiinta faraha badan laakiin barakadii ilaahay subxaanahu wa tacaala bifadli wa karamihi bisha ramadaan uu geliyey hal habeen oo ka mida baa siddeetan iyo saddex sano cibaadadeed ka fadli badan wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam man xurima khayraha faqad xurim qofkii habeenkaas wanaaggeeda loo diido khayrkii waa loo diiday qof khasaaro wa marka bishaas iyada ah muxuu ahaa in lagu qaabilo marka oo lagu soo dhoweeyo garasho la garashanayo qadarkeeda nebiga calayhi salaatu wasalaam umulmuminiin caaisha waxay ka sheegtay lam arahu saa'iman min shahrin qad akthara min siyaamin shacbaan ma aana arkin bay tiri bil uu ka soon badan yahay bisha shacbaan kaana yasuumu shacbaana kulahu shacbaan oo dhan wada soomi jiri kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan wax yar mooye shacbaan buu ka soomi jiray nebigu calayhi salatu wasalaam sababtu maxaa waayay dheheen culammadu waxaa ka mid a u diyaargaroow bisha ramadaan soonkeeda loo diyaargaroobayo haddaba in la garto bishan qadarkeeda iyo qiimahay ilaahay agta ka leedahay iyo faa'iidada qofka mu'minka ugu jirta waa arrin keenaysa inuu qofkii uu jeclaado bishii uu bisha jeclaado maxaa lagu qaabilaa marka bisha oo la rabaa qofku inuu ku sifoobo bishaba intaanu gaarin ugu horrayn aniya saalixa qofku inuu niyad wanaagsan ou bisha ku qaabilo oo ah insha allah haddii ilaahay bisha i gaarsiiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala taacadiisana waa ku dadaalaa ilaahay waxuu xarimana waa ka fogaanaa waajibaadka waa gudanaa sunankana waa ku dadaalaa qofku inuu niyadda wanaajiyo soon maalin ramadaan anoo awoodo caafimaad qaba iga tegi maayo waajib igu taha inaan soomo iga tegi maayo qofku inuu arrintaa niyeysto qiyaamuleyli dhaafi maayo habeenna sadaqa i dhaafi mayso quraan akhrin i dhaafi maayo wax allaale wixii wanaaga bisha ramadaan inuu qofku niyeysto inaanay dhaafin niyadda iyada ah aaday muhiim u tahay sababtoo ah nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi in allaha kataba alxasanaati waasayi'aat ilaahay wuxuu qoray wanaagyada iyo xumiyada uma bayana dalik kadibna waa caddeeyey alle oo wuxuu yidhi faman hama bixasanatin falam yacmalhaa saasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam qofkii wanaag damca ee aan samaynin qof baa wuxuu damcay ramadaan inuu daacada ku dadaalo sadaqada la baxo qur-aanka dhowr mar dhammeeyo ku tafaquho akhlaaqdiisa wanaajiyo qaraabada xiriiriyo qofkii isaga wax ka dhexeeyaan ilaahay dartii u cafiya qofna aan qalbiga xumi iyo balaayo ugu hayn qofna aan ka kibrin qofka aan isla weyn qofna aan mu'min aan balaayo la jeclayn qofkii qalbigiisii ayuu nadiifiyey ee, inuu soomo inuu salaado laakiin ma awoodin waaba la oofsada waa dhintay dad badan baa bisha ramadaan ka hor dhinta waaba xanuunsadaba qofkii kataba katabaha allaahu lahu cindahu xasanatan kaamila ajarkii oo dhanaa loo qora maxaa looga qoray niyaddaa wanaagsan xadiidkii kale waa kii nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'i maa nawa qofku wuxuu leeyahay wuxuu niyeysto marka haddii uu qofku niyeysto bisha ramadaan inuu khayreedkeeda ku dadaalo habeenka leylatu qadri wa aanay dhaafin indhihiisa dhowro dhegihiisa dhowro afkiisa dhowro wuxuu cunaayo dadka suu kula dhaqmaayo sirtiisa bannaankiisa bisha iyadaa uu ku dadaalo dembiba inaanu ka dhicin daacana aanay dhaafin niyadda iyadaa ilaahay u qoraa subxaanahu wa tacaala caalimka la yidhaahdo cumar bin cabdicasiis oo madaxwad madaxweynayaashii muslimiinta ugu fiicfiicnaa ka mid ahaa ayaa dadka u khudbeeyey markaasuu wuxuu ku yidhi inakum lam lam tukhlaquu cabatha war adinka dadow xaqiiqa ahaan ciyaar ciyaar laydinma abuurin walam tutrakuu sudaa laydinkana tegi maayo inaan aydoon waxba laydin dirin wax laydin amraynin layska kiin dhaafi maayo howlaa la indiraa wa ina lakum macaadan yanzilu allaahu fiihi lilfasli bayna cibaadihi waxaad leedihiin meeda meelaad u laabanaysiinoo ilaahay uu soo degaayo si uu u kala xukumo addoommadiisa fakhaaba wakhasira man kharaja min raxmat illaah allatii wasicat kulla shay waxaa hoogay oo khasaaray qofkii naxariista ilaahay ee wax walba kala gaarta ka dhex baxa wa xurima lagana loona diido jannatan carduha asamaawaatu walard janno waxa ballaceedu uu cirarka iyo dhulka laysku dara la egyahay alaa tarawna annakum fii aslaabi alhaalikiin miyaadnan arkaynin inaad ku sugnaydeen kuwa dhintay dhabarradooda waalidiinkiiniyoo dhintay ayaad dhabarkooda ku jirteen wa sayarihuhaa bacdakum albaaquun adinkana waxaa idin dhexlaaya kuwa haraayo idinka dambeeya xataa turadda ilaa khayri alwaarihiin waxaa laydinka dhaxla ilaa loo celiyo kuwa wax dhaxla kan ugu khayrka badan alleh oo dhulkii iyo wixii ku sugnaa ilaahay uu isagu dhaxlo inaa naxnu naritu alarda waman calayha ilaah yidhi caalimku wuxuu yidhi madaxweynuhu fii kulli yowmin tashiicuuna kaadiyan maalin walba waxaad janaasadiisa aad qaadaan qof tegaaya waraa'ixan ila allaahi ilaahay xaggii aadaaya qad afdaa naxbahu wa anqadaa ajalahu waxau wakhtigiisoo dhammaystay muxuu ahaa intii loo qoray waa u dhammaatay maalin walba dad dhimanayaad aragtaan fatuudicuunahu waad gelinaysiin wa tuudacuunahu waana laydin geli doonaa fii sadcin min alardi hayri muusadin walaa mumahadin yacnii qabriga laydin geli doonaa meel diyaarsanba aan ahayn meel la diyaargeleeyo ama la qurxiyo ama la nashnaashay ma aha meeshaasaa laydin geli doonaa qad khalaca alasbaab asbaabtii dhammaa farahu ka bax asbaabtii adduunyada dhan qofkii waa siiyey wax allaale wuxuu magac lahaa wuxuu shahaadooyin lahaa wuxuu lacag lahaa wuxuu sir lahaa kulli waa ka dhex baxay wafaaraqa alaxbaab wixii uu jeclaa caruur iyo waalid iyo xaas iyo oday iyo dhammaanna waa ka dhex baxay wa sakana turaab ciiddana waa degay uu ka deegaan dhigto qabrigaasaa hoy u noqday wa waajaha alxisaab xisaabna waa u wajahay oo hadda malaa'igtiiba su'aal bay ku bilaabayaan haniyan camaa khalaf asagoon u baahnayn wixii uu ka tegey wax allaale wixuu adduunya ka tegey uma baahnaba lacagteedii uma baahna waxa weeye macaankeedii cuntadeedi waxba uma baahna waxay ku taraayaan waxaas mala faqiiran ilaa maa aslaf isagoo u baahi badan wixii uu hormarsaday u baahi badan fattaquu llaha cibaada allah addoommada ilaahay haddaba alla ka baqa qabla nuzuuli ilmowt dhimashadu intaanay soo degin wainqidaa'i mawaaqiitii wakhtigiisa intaanu dhammaan fayaa maqruuran bituuli alamal war midkan ku kadsoon cimri dheerow masruuran bisuu'i alcamal ku faraxsan camal xumadiisoo haddana jirta kun min almowti calaa wajh war dhimasho ka cabso fa innaka laa tadrii mataa yahjimu alajal adigu garamaydid marka wakhtigaagii uu ku soo weeraraayo oo malakulmowd uu kugu soo boodaayo marka wuxuu uga dan leeyahay cumar bin cabdiis raximullah arrinta iyadaa inuu qof ku xasuusiyo xaqiiqda adduunyadana wax walbood adduunyada ku sugan tahay waa ka tegayey dadkaaga aad jeclaad waa ka dhex baxe wixii kaloo naftaada jeclaad waad ka siibanay waa lagaa siiba iyadoon lagaala tashan qabrigaa luu gelin camalkaagaa ku horyaala saa hadduu yahay marka qofku inuu ka faa'iidaysto waqtiyada looga faa'iidaystana waxaa ka mid a bisha ramadaan waxaa kaloo aad iyo aad muhiim u ah oo waxa ugu muhiimsan baa inuu qofku bisha ramadaan ku qaabilo atawbatu saadiqa inuu toobad keeno oo bishii ramadaan u bilaabato qofku dembigii ka toobad keenay dembigii ka toobad keenay dembi uu samaynaya hadduu jira joojiyey waajib uu dayacay hadduu jira bilaabay raxim uu gooyey hadduu jiro xiriiriyo qofuu ku xadgudba hadduu jiro xafis weydiisto ma u jeedaa uu qofkii uu bishii ramadaan intaan la gaarin ou la yimaado toobad wanaagsan oo dembi uu ka maraado sababtu waa maxay hadda qof dembiilaa cibaadadaad ku adkaanaysa qofku hadda soo uu dembi badan yahay baa cibaadadu ku adag tahay soo uu dembi yar yahana cibaadadu waa u fudud tahay marka tusaale ahaan qof sigaarka cabaa ama saasoo kale macsi kala sameeya ee bisha ramadaan u bilaabatay waxa weeye culays buu ku hayaa sigaar cabkii culays buu ku hayaa cibaadadii wuu ka hortaagan yahay waxaa laga yaabaaba inuu inuu adkaysta waayo iska sigaarkii iska cabo maalin ramadaan waana aan aragnay waxaa laga yaaba inuu dul qaato isdhibo habeenkii laakiin uu ku laabto habeenkii cabo hataa hadduu iska daayo rafaaduu ku noolaan laakiin hadduu ka hor iska day lahaa bisha ramadaan bilaaban hadduu iska dayn lahaa sigaarkaas waxa weeye iyo wixii kale oo macaasiya uu ku ibtilaysan yahay cibaadada u fuudaan lahayd marka towbadu waxay keenaya qofka in cibaadada u fuudaato waxaweye daacada uu sida ugu badan uu ka faa'iido sidaa daraaddeed inuu qofku uu toobad keeno muxuu ahaa waqti walbay waajib tahay khaasatan waqtiga qiimaha badan leh oo daacadu ay qiimo badan tahay macsiduna ay aad u sii xun tahay qofka cibaadaadka iyo la waafajiyaana waa qofka qalbiga wanaagsan oo waxa weeyaan qalbigiisu khayrka jecel yahay oo muxuu ahaa mataqaanaa macsida ka fog sida aaweed bay salafka ridwaan ullahi tacala caleyhim waxay dhihi jireen qaarkood waxay yidhahdeen xurimtu qiyaama leyli sanatan bidanbin camiltuhu waxaa la ii diiday inaan qiyaamuleyl istaago oon tahajud habeenkii tukado dembi aan sameeye dartii markii luu yidhi lilxasan laa nastatiicu qiyaama leyl xasan albasri dhib baan na haystoo tahajudka ma awoodin culaysaa meeshaa naga haysta qaala wuxuu ku yidhi qofku saa ku yidhi qayadadka khataayaakum qayadadka khataayaaka waxaa ku ku qabiray oo oo ku xiro ku katiniday dembiyadaada haddaad aragto qiyaamuleyl adoon tuka karin waxaad ogaataa dembiyaa ku haysta meel baa lagaa haysta dembi aad ku dhacday aad ku qabiray oo ku katiinadeeyey oo xarig kugu xiray caalimkeeda fudayl ibnu ciyaad wuxuu yidhi idaa kunta laa tastatiicu qiyaama leyl haddaadan awoodin inaad qiyaamuleyl tukato wa siyaama nahaar aadan awoodin maalinta inaad soonto faclam haddaba ogow annaka maxbuusun waa lagu xabisay xabsiyaad ku jirtaa qad qayadadka dunuubuk dunuubtaadaa ku qabirtay marka marka macaasidii waxay keenay qofku inay ka qabirto khayrkii qiyaamuleylkii qur-aan akhrintii sadaqadii daacadii ay keeni sidaa daraaddeed si ugu furaado daacaadkaas waa inuu qofku toobad keeno falaa budda min atawbati nasuux almustalzimati lishuruutiha almasxuuba markaad waxaa laga maarmaana tooba wanaagsan oo shuruudihii la rabay toobada wadata برد الحقوق حقوق ضدك لعلي آه. والمصاحبة للافتقار وإظهار الفاقة والحاجة إلى العزيز الغفار توبض وحاك من علامات كي وقفك إنه موجي إلهي نباهية وإلهي الدم دافكيس أباهية السدا صوكلا إنه موجيو إنه جعلي هاي عبادة وآد على أبديو استغفار تبديو وإلهي سبحانه وتعالى كعل عليو إنه بشهر رمضان إلهي وافجيو إلهي الدم بيجيس إنه ka toobad aqbalo inuu arrinkaa isagaa sameeyo ramadaan intaanay soo gelin oo ilaahayda baryaha ku badiyo bisha ramadaan kuwa naarta laga xoray oo ka dhigo arrintaa marka inuu dembigiisa qofku dareemo ilaahu dembigaasaan gala i dhaaf ilaahu i cafi allahu igu cidaamin allahu igu cadaamin ilaahu i xabisin yaanoo bisha ramadaan khayraadkeeda iga hor istaagin uu leeyahay waa arrin keenayda ilaahay subxaana wa tacaala bifadlihi wa karamih inuu qofka loogu dembi dhaafo sidoo kale inuu qofku ogaado bisha ramadaan qiimaheeda wakhtiga suu qaali u yahay inuu ogaado oo wakhti kastoo ka mid a uu yahay wakhti aada u qaali oo dib dambana usoo laabanayni dib dambena aan usoo laabanayni waxaa kaloo caawiya qofku inuu bisha si fiican uga faa'iidaysto bisha markii la gaaro inuu cunto ca- cun- cunto cun- cunto cunidda yaraysto san cuntada iska buuxin dadka qaarba bisha ramadaanba ayayba mataqaanaaba cayilaanba oo cunto badan eh, qarash fara badan bay galaan saasna ma aha qofku waxa waaye inuu cuntada yaraysto waaye waayo qof cuntadiisu ay yar tahay fahamkiisu badan yahay hurdadiisaa yar eh, muxuu ahaa maskaxdiisaa joogta ciba- cibaadadaa u fudud laakiin qof hadduu dhergo waa hurdaa waa caajisaa oo iska hamaamaagsanaa ma dhaqaaqi karo marka in cuntadana qofku inaanu iska badin nacam waa inuu cuno qofku cunto ku filan oo muxuu ahaa eh, inuu baahi isu dilana maaha inuu dhereg iska badiyana maaha sidoo kale oo aad iyo aad waxaa u muhiim ah bisha ramadaan axkaamta la xiriirta qofku inuu barto waa muhiim jiddan weliba bisha intaan la gaarin axkaamta ramadaanka aqri soonka shuruuduu leeyahay aqri waxyaabaha soonka fasahadiya aqri yaa tahay inay soomaan aqri yaan loo ogolan inay soomo aqri arrimaha muhiim waa imisaa soomaysa Aa, imisaa soomayso xataa soonka uma bannaana Aa, dad baa soomaya soonka uma bannaana waxaa laga yaabaa gaba caadada qabta inay soomayso oo is- ilaahay caabud islaada waxaa laga yaabaa islaam waayeela oon soomi karinba soomba ka ansaxmi maayo wax yar hadday joogto cuntalaan waa suuxe qof xanuunsanoy tahay daawo inuu qaato oo haddaanu qaadan mataqaana rafaadahay soon looma ogola laysa min albiri asiyaami fi safaru nebigu sala allahu caleyh wasalam nin wuxuu arka mar lagu hareereysan yahay oo maalin kulayla waxa weeyaan la dadaayo qoraxda laga dhowraayo waa maxaa buu waxaa la yaa rasuulla hebel waa sooman yahay Ha, waa- waa sooman yahay laysa min albiri asiyaam fi safar wuxuu, wanaagba ma aha qofka isagoo musaafira inuu inuu soomo yacnii waxa weeye qofkii uu soonku dhibaayo looma ogola wanaag ma aha marka qofku isagoon ilaahay raalli gelinayn subxaanahu watacaala ayuu haddana uu soomayaa uu rafaada maxaa yeelayo jahli baa yeelaya dhinaca kale qofay tahay waajib inuu soomo ayaan soomaynin marka inuu qofku axkaamtii barto maxaa soonka jebiya maxaan soonka jebin laakiin ajirkii naaqusinaya yani soonkii waa ansax laakiin ajirkii faraha badan qofku heli maayo qofku marka inuu bisha ramadaan eh, u diyaar garoobo eh, weliba bisha ramadaan intuu bishan shacbaan hadda waaba dhammaan rabtaaba insha allah uu soonkiioo kale naftiisa baro isniintii sooma khamiistii sooma hadduu jiro qof soon lagu lahaana waaba waajib inuu soonkaa qalleeyo bishu intaanay dhammaan bishu intaanay dhammaan inuu qalleeyo waayo bishii ramadaan qofkii maalmo ka tegey bisha ramadaan oo kale intaanan soo gelin inuu qalleeyo waajibay ku tahay lix maalin haddii bisha ka hartay lix maalin lagu lahaa lixdaba inuu soomo waa waajib maalina ma afuri karo maalina ma afuri karo haddii uu s- uusan samaynin ee saa bishu ku soo gasho bishu markay dhammaato waa inuu qalleeyo maalin kastana waa inuu mataqaana miskiin quudiyo culamada badankood saasay leeyihiin labadaba isku daro marka qofku inuu sii soomo bishan shacbaan sidaasoo kale inuu bisha shacbaan uu talaatuleyl tukado naftiiu sii bara eh, naftiiu sii bara markay bishu bilaabato taraawiixdii waa u sahlan soonkii baa u sahlan Eh, sidaasoo kale qofku inuu aad ugu dadaalo bishaan inuu dadka mu'miniinta la tartamo inaadan ogolaan qofna inuu kaa taraawiix badiyo qof kaa soon badiyo qof kaa sadaqa badiyo qof kaa qur-aan akhrin badiyo oo aad tartan ku jirto waa ka ilaahay yidhi subxaanahu watacaala saabiquu u dheereeya ha u tartama ilaa makfiratin min rabbikum dembi dhaaf xagga rabbigiinna ka ahaada wa jannatin carduha ka cardi asamaa'i waalardi iyo janno ballaceedu ballac cer iyo dhul laysku dara ah uciddat liladiina aamanuu billahi warasuul loo diyaargareeyey ilaahay rasuulkiisa kuwa aaminsan dalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa arrinkaa ilaahay fadligiisa oo ciduu doona u siiya wallahu dulfadli alcadiim ilaahay waa fadli weyn yahay marka inuu tartan galo qof heble yaanay kaa sadaqa badin qofna heble yaanay kaa ikhlaas badin heble yaanay kaa daacad badin oo qofkii qof tartan ku jira noqdo ha ilaahay aayad kale waa ku yidhi wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum marka inuu qofkii tartamo sabaqa almufariduuna sabaqa almufariduuna qaaluu wama almufariduuna yaa rasuul allah qaala adaakiruuna allaha kaiira wadaakira oo qofka xuska ilaahay badiyo xataa cuntadii baad karinaysaa gurigaad joogtaa su- baabuurkeed wadaa suuqaad ka adeeganaya tasbiixda aad wado istikfaarta aad wado salliga nebiga sala allahu caleyh wasalam aad wado Eh, marka arrimahaasoo dhan inuu qofku mataqaanaa wuxuu ka samayn karo ka sameeyo si gaara waxaan u xasuusinayaa mu'minaadka eh, marka ay eh, cuntada u samaynayaan dadka musaafiriinta eh, dadka sooman aan ka wadaa marka cuntada u samaynayaan ama gu- dadkii guriga ku noolaa ha ahaadaan ama dadka kaloo muslimiinta ha ahaadaan inay niyadda aad iyo aad u wanaajiyaan oo ay ogaadaan qof kasta oo sooman oo aad cunto afur siido waxaad la mid tahay ajirka uu leeyahay oo soonka kaleeyaho kalaad leedahay ajirka uu soonka ka helayo oo kale ayaad leedahay marka toban qof haddaad afurido toban mar adoo soontaad lamid tahay toban maalin adoo la soontaad lamid tahay ka war hadday dadkaasu yihiin ubadkaagii hadday yihiin marka hadduu ninkaagii yahay hadduu xa- xaaskaagii yahay hadduu aabbahaa yahay hadduu walaalka hadduu dayf yahay ajirku waa sii badana marka cunto samayntii inaanay caado noqon ee cibaado noqoto ood ilaahay ugu dhowaanayso maalin maalmaha ka mid ah nebiga sala allahu caleyh wasalam waa safraayey saxaabaduna marka qaarna waa afuraayeen qaarna waa soomayeen kuwii marka eh, afuraa eh, ayaa waxay bilaabeen inay mataqaanaa eh, muxuu ahaa teleefanada qaar baa qa- codkooda qaab muusig camal u dhawaaqaa waxaa jira qaab kaloo loo loo bedeli karo laga dhigi karo cod caadi oo cod taleefon dhacayo oo aanay calaa kulli xaal mar gabal ma naqaan laakiin waa la, waa la samayn karaa Eh, marka dadkii nebiga la socday calayhi salaatu wasalaam laba qolay ahaayeen waa ramadaan waa musaafiriin qolan waa soontay qolan waa afurtay waana arrin u bannaan qofku waa afuri karaa ramadaan hadduu musaafir yahay laakiin maxaa dhacay markii afurka la gaaray kuwii afuraa ayaa kuwii soomanaa afurinay oo u khidmaynaya u adeegay maxaa yeelay iyaga xoogay leeyihin iyagu ma soomanayn Haa, waa safara lagu jiraa waa kulayl kuwii afuraa baa nashaad iyo firfircooni haya oo walaalahoodii soomanaa afurinay nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam dahaba almuftiruuna bilujuur kuwii afuraaya ajirkii qaatay kuwii afuraa baa ajirkii qaatay maxaa yeelay midkan sooman cibaadadiisa isagay gaar ku tahay laakiin midkan wax afurinaya cibaadadiisu dadkay anficee wax ku tare sideedana cibaadada midda adiga kugu gaarka ah iyo midda dadka kala gaarta tan dadka kala gaartaa fiican aa barako badan saxiix waa inaad gudato cibaadadii waajib kugu ahayd laakiin midda dadku ka faa'iidaystaan ayaa ka faa'iido badan midda adiga keliya kugu eg marka qofkii dadka soomi afurinaya oo cunto u samaynaya oo suxuur u samaynaya waxtarkiisii isaga kuma eka dadkii kale ayuu gaaraa marka arrintaas niyadda loo wanaajiyo oo qofku aanu u qaadan cibaadada cunto cunto samayntii inay iska tahay arrin caadaho iska fiican maya waa arrin cibaadaha ilaahay loogu dhowaado Eh, ilaahay loogu dhowaado ugu dambayn qofku inuu baryaha badiyo oo si dhaba ilaahay u baryo ilaahu bishaas nabad igu gaarsii ilaahu toobada iwaafaji ka hor bisha intaan la gaarin ilaahu bisha igaarsii iwaafaji daacaadkeeda Eh, kuwa aad ilaahu naarta kaga xoraydo dib dambena aadan naar u gelin ka dhig Eh, derajada dheeraada ilaahu kuwaad ku gaarsiido qofku inuu dhab ilaahay subxaana watacaala u baryo isagoo aaminsan inay dhici karto bishaba inaanu gaarin maxaa yeele arrintaa waa arrin dhacda oo xaqiiqa dad badan bisha ma gaaraan oo nool maalinta bisha intaanay dhalan ma- ko- maalintaa ka hor nool bisha lama galaan ma gaaraan marka qofku ismana oga marka ilaahu bisha igaarsi alla haddaad igaarsin iwaafaji alla haddaad iwaafajida khayraadkeedana iga aqbal inuu qofku arrintaa ilaahay si dhaba u baryo ilaahay subxaana watacaalana waafajiyo khayrka ilaahay subxaana watacaala khaatimada noo suubiyo wallahu aclam wasala allahu wasalam wabaaraka calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin hadday jirto su-aal muhiim ah insha allah waa la weydii karaa nacam bismi illah su-aasha bisha ramadaan cibaadaadka ugu fiican ee la sameeyo cibaadada laba nooc waayo qaarna waa waajib qaarna waa sunno cibaadada midda ugu fiican oo la sameeyo waa waajibka maxaa yeelay xadiisulqudsi rabbuna tabaaraka wa tacaala wuxuu ku yidhi maa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima aftaradtuhu calayh addoonkaygu iiguma soo dhowaado waxaan ka jecelahay waxaan ku waajib yeelay addoonkaygu ilaahay wuxuu yidhi iiguma soo dhowaado waxaan ka jecelahay waxaan ku waajib yeelay marka waxaad ilaahay ugu dhowaato oo ilaahay subxaana wa tacaala kaa raalli geliy oo ilaahay uu ka jecel yahay waajibka ma laha macnaheedu maxaa waaye marka bisha ramadaan marka la joogo shanta salaadood iska ilaali kow soomidda maalinta ramadaan iska ilaali labo waa waajib ha xaaraantii iska ilaali wax ilaahay kaa xarimay ka fogow xan ha noqoto isku dir ha noqoto afjigid ha noqoto muxuu ahaa wax allaale wixii ilaahay xarimay xaaraan ah wixii la arkaayey wixii la dhegaysanayey wixii lagu hadlaayey waxaasaa ugu weyn ka fogow intaan la gaarin hadda taraawiix waayo intaan la gaarin waxa weeye sadaqaad intaan la gaarin qur-aan akhrin waxaasaa ka muhiimsan waajibkii gudo koow xaaraantiina ka fogow labo markaas kadib waxaad u gudubtaa sunankii qur-aankii la akhrinaayey taraawiixdii la tukanaayey sadaqadii la bixinaayey isla xadiidkii rabbualcaalamiin xadiisu qudsi wuxuu ku yidhi walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil xataa uxibahu markuu qofku waajibaadkii guto xaaraantiina ka tago ka zuuli maayo ilaahay addoonkayu inuu iigu soo dhowaado sunnooyinkii markaas inta aan ka jeclaado yani jacayl dhammaystiran faidaa axbabtuhu kuntu samcahu aladii asmacu bi haddaan jeclaado waxaan noqodaa maqalka uu wax ku maqlaayo oo ilaahay qofka maqalkiisu hanuuniyaa oo qofkii maqalkiisa xaaraan kuma dhegaysan karo xan ma dhegaysan karo isku dir ma dhegaysan karo hees ma dhegaysan karo shkirki ma dhegaysan karo bidca ma dhegaysan karo maba awoodaba maxaa yeel ilahay baa qofka dhegihiisa hanuuni wa basarahu aladii yubsiru bih indhihiisaa noqonaayo ilaahay oo wax ku arkaayo qofkii macnaha ilaahay qofka indhihiisu hanuuninaayo indhihi xaaraan kuma eegaayo waa calaamad tusinaya qofka ilaahay inuu hanuuniyey wayadahu alatii yabtashu biha gacantuu wax ku qabanayaa noqonaa oo gacantiia loo hanuuninayo gacantii wax ku xadi maayo wax ku dulmi maayo marka halkou ku gaaray arrintaa wuxuu ku gaaray kow waajibaadku la yimid xaaraantiina waa ka tegey markaasu wuxuu u gudbay sunanka inuu ku dadaalo marka arrintaas waxa waye alfiqu fi ddiin marar fara badan waxaa dhacaysa qofku inuu ku dadaalayo sunnooyinkii waajibkiina uu dayacayo waxaa u roon xabad sunnaa inaanu samayn xabad sunnaa samayna waajibkiisa keliya ku ekaado ayaa ka roon inuu sunnooyin fara badan sameeyo waajibkii uu dayaco tusaalahaan qof baa qiyaamuleyl tukanaya fajarna waa ka hurdaa fajarkiina waa ka hurdaa waxaa u roon habeenka dhan inuu iska seexdo laakiin fajarka uu tukado maxaa fajarka waajib waayo marka qofku inuu waajibaadka uu ku dadaalo muxaramaadka uu ka fogaado kadibna uu sunan ku dadaalo sunankii marka loo yimaado khaasatan bisha ramadaan marka lagu jiro salaatuleylkii qiyaamuleylkii taraawiixdii acmaasha ugu waaweyn waa qur-aanka kariimka akhrintiisa sadaqada la bixiyo ma ujeeda dikriga ilaahay oo la xuso subxaanahu wa tacaala tasbiixda la badiyo istikfaarta la badiyo salliga nebiga la badiyo sala allahu aleyh waali wasalam daacaadkaas la booqdo muxuu ahaa masaakiintii yacni laga warhaayo la afuriyo muslimiintii gaar ahaan muxuu ahaa qaraabadii masaakiintii agoontii laga warhaayo sadaqo ilaahay dartiisa qofku aakhiro inuu ilaahay wax kaga helo xataa sadaqaadka markaad bixinaydo iyo cibaadaadka iyo soonka salaadda adduunyaha u niyeysa aakhiro u niyeyso markaana adduunya wixii ilahay kaa siiya waad ka helay laakiin aakhiro u niyeyso marka qofku inuu ku dadaalo arrinta iyada waad xasuusatiin islaantii cibaadada badnayd habeenkiina waxa way tahajud tukanaysa maalintiina soomaysa waa soon sunnaa waajib laga hadli maayo laakiin waa islaan lagu ibtileeyey deriskeeday dhibtaa suubanaha loo sheegay calayhi salaatu wasalaam ina fulana hebla waa loo magacaabay waa la yaqaana islaan laga sheegto waa intixaama tasuumu leyl taquumu leyl watasuumu nahaar watatasadaq habeenkiina waa waa salaada maalintiina waa tukataa waa sadaqaysa waa sa- laakin tuudi jaara bilisaani deriskii carabku dhibtaa ya carabku khatar waaye ha carabku khatar waaye wallaahi ha mucaad buu nebigu ku yidhi yaa mucaad fakiladka umuk wa hal yukubu nnaasa fi nnaari calaa wujuhi ilaa xasaa'idu alsinatihim markuu la yaabo saxaabi yaa rasuul allah, hal nuaaqid baa natakalam bi carabkan waxaan kaga hadlay maa nolo qaada annaga waxba ma samaynba ficil ma samayn hanti dabeed ma qaadan waa oon hadlay ma hadalkaasna ku qabana hooyada ha ku weyda buu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo dadka naarta weji weji ma waxa ugu rida waxaan ka ahayn waxay ku hadlaan maya marka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam tu'dii markii la yidhi deriskay dhibtaa laa khayra fiiha hiya fi naar wax khayra ma laha naartay ku suganta mid kalaa loo sheegay waajibka keliya gudata waajibka gudata bes sunno ma aha laakiin wa- wa- waa laga nabad galaa hiya fi ljanna wey nebigu sala allahu caleyh wasalam waa ahlujanna sababtu maxaa waaye dee tan waajibkiiy gudatay xaaraantiina waa ka tagtay sunanku haba ku yaraadaanba tanina sunankii iyo khayraadkii ku dadaale waajibkiina waa dayace marka arrinta ugu weyn waa maxay inuu qofku ku dadaalo waajibka xaqa alla ha noqdo subxaana ama xaqa makhluuqaadka ha noqdo dadka xuquuqday ku leeyihiin ha noqdo raximkii ha noqdo xididkii ha noqdo deriskii ha noqdo muslimiintii ha noqdo gaaladii ha noqdo qofku inaanu waxba waxa mataqaanaa uusan uu ku dadaalo inaanu dadka dulmin uu dadka dulmin uu ku dadaalo inuu wax ku taro hadduu awoodo aqalu shayin uu nabadgeliyo marka acmaasha kuwa ugu fiican oo ilaahay jecel yahay mar walba khaasatan bisha ramadaan waa waajibaadkoo lagu dadaalo muxaramaadkoo laga tago kadibna sunanka oo lagu dadaalo ilaahay kariimka hana waafajiyo ayib axsanti dadka odhanaya eh, eh, masaajidada afarka dadku ka bixiyaan eh, khaasatan wadamada alxamdulilah ilaahay ugu nicmeeyo cuntada eh, inaad masaajidkii aad afar ka bixido ajarku heli maysid maxaa yeeley dadkii guryihii cunto ku haystaan arrintaa iyadaa jawaab saxa hadal saxa maaha maxaa yeelay eh, xadiidku waa caam qof sooman qofka afuriya ajirkiisoo kaluu leeyahay uu nebigu sala allahu caleyh wasalam qofkaana waa soomanaa waadna aad afuriday qofkaana waa soomanaa waana aad afuriday ajirka xaasil waayo Eh, haddaanu qofku afur u baahnayna de muxuu u cunay wuxuu u cunay inuu u baahan yahay wuxuu u cunay inuu u baahan yahay marka ajirka waa leeyahay qofkii soomiya qofka afura qof muxuu ahaa baahan laa rayba walaa shak oo dad sii baahi badan hadday jiraan ajirku waa sii badana oo waxay cunaanba aan haysanba oo waxay ku afuraan aan haysan ajirku waa sii badanaa laakiin qof kasta oo afuriya qof sooman ajirka waa leeyahay qof kasta oo afuriya qof sooman ajirka waa leeyahay masalada xigtoo ah culammada qaar inay leeyihiin zakada eh, dharka eh, muxuu aha dahabka dumarku ay xirtaan eh, zaka lagama rabo maxaa yeelay zaka hadduu qofku sanadkan ka bixiyo sanadka dambena waa ka bixina wixiina kordhi maayaan oo oo wax mataqaanaa ma aha eh, zaka lagama rabo way jiraan ahlucilmi yidhi culamo fara badan baa yidhahda iyada laakiin culamada qaarka waxay leeyihin maya maadaama wixii ay dahab yihiin nisaabkiina uu gaaro siddeetan shan garaam uu gaaro dahabna uu yahay qofkuna uu iska leeyahay sanadna u soo wareego nusuustii guud ee ahayd in dahabka zaka laga bixiyo soo hoosgela Eh, nusuustii guud uu soo hoosgela sidaa daraaddeed waajibay ku tahay leeyihiin qofku inuu zakada uu dahabka ka bixiyo ama ha noqdo dahab uu xirto ama ha noqdo miduu iibiyo ama ha noqdo lacagtii oo kale waay sidaa aageed eh, waxaad moodaa waxaa nabadda ku jirtaa axaadiista qaarna kuba cadba eh, eh, muxuu ahaa inuu qofku uu uu zakada ka bixiyo dahabka qasab maaha dahabku haysto inuu bixiyo eh, qofku wuu eegaa dahabkiisa cabirkiisu imase waayo waa kun garaam waaye dahabka qofka dumarka maalan ay ay haysato xiranayso waa kun garaam aan ka soo qaadno kunka garaam waa u yaalaa laba laba laba eh, labaatan shan garaamaa laga rabaa labaatan shan garaam inay ka bixido labaatan shantaa lacag ahaana u bixi kartaa labaatan shan garaam oo dahaba lacagteedu imise waaye maalan lacagtii ogaatay lacagtay bixine dahabkeedana waa haysane Eh, hadday sidaas ku adkaato dee qasab maaha inay dahabka haysato haddaba qasab maaha ma u dhimanayso Eh, xal kale ha raadiso lacag ha ka dhigato si kale ha u adeegsato haddii kale ee sidaasay nabaddu ku jirtaa wallaahu aclam